sideedii bisha afraad laba kun iyo toddobiyo tobanna maxkamadda waxa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa xukunka maanta la fuliyey racfaan baa laga soo qaatay maxkamadda racfaanka todobadii loo xajitaan ka dhigtay shanna dil bay ku xukuntay shantii baa dilka lagu fuliyey kii dilay allah unaxariistay tili ku-xigeenka ciidanka booliiska gaashaanle sare jaamac saxardiid cod iyo agaasimihii madaxtooyada gobolka bari adangaas iyo xeraryaha guud ee ciidamada qalabka shidaalka cabdikariim xasan sirriye dowladday ku jireenna waa ogtihiin oo boosaasanaa kama dhicin dil dame iyo hawldame kama dhicin proseskiina waa u socdaa waana u mahad celinaya ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka puntland iyo sida ay shaqadooda waajibkooda u gudanayaan ilaahay way u sugnaan